الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الجر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأبهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل xاal xadiidka kun iyo saddex boqol ee kamida baabka aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan faraya qofka taxuna u diidaya waxaa warinaya abi hurayra cabdiraxman bin skr dawsi radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu yihi idaa qaatala axadukum midkiin hadduu dagaalamo hadduu cid kale la dagaalamo oy dhacdaba falyajtanib ilwajh wejiga ha ka durko ha iska ilaaliyo wejiga wejiga ha iska ilaaliyo muttafaqun calayh marka hore muranka iyo dagaalku inaanu fiicnayn nusuus kalaa dhiirinaysa laakiin haddaybay dhacdo qof islaysaa nebigu waxau halkan ku faraya calayhi salaatu wasalaam qofka gacani ka dhacday inuu iska ilaaliyo wejiga oo wejiga aanu cid waxba kaga dhufanin ay dagaalamayaan waxaa wejiga la mid a sida madaxa iyo xubnaha taranka iyo calooshiyo urku jirta iyo meelaha uu qofku ka dhiman karo o dhan inaad iska ilaaliso waaya taasi markaa waxa weeyaan alixsaan xataa qofku hadduu la dagaalamayo cid inaanu samafalka ka tegin buu islaamku faraya xataa alixsaan fi lqatli waalqitaal wa diin lixsaan taasi buu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhiiriyay ummadda laakiin talow soomaalidu ma qaadatay taa soomaalidu maxaa dhaqankoodii noqday waxa u culus bay baadi doonayaan waxa u culus meesha u khatarta badanna wuu baadi doonaya sidaa daraaddeed baa nabarada soomaalidu waxay u badan yihiin jaa-ife iyo ma'muuma qaybaha loo yaqaano jaa-ifaduna waata caloosha daloolisa ee toorida iyo bilaawaha laga taago qofka ma'muumaduna waata maskaxda gaadha labadaa waxaad moodaa maskaxda iyo wejiga inay baabrool ka qodayaan soomaalida shaqadooda saddex iyo soddonka ilaa aada jabiso hebel waxba ka inaga hari maayu leeyahy saddex iyo soddonka ilaa aada qaado kuwa ay qabaan ayaa caynkaa ku samayn jireen walaa imika waa loo yaro naxariista islaami miyigae berigii hore tiina hebel baan madaxa gurayaae ayaan qaadayaa hebelkii faraadinka ahayo inakeen buu odhan jiray waa xabadii caruurta u dhashay subxaan allah nin kaleoo meel uga soo safrayna maxaad u malaynaysa dii ina hebelba hadalkii iga dayn waayna maskaxda qaadayaa buu leeyahay mararka qaarkood baa markaa nabarada iyo xaqayna waxaad arkaysaa mid gudin lagu isticmaalay gudin meeshan gudintae jiridda lala dhaco ayaa v buu maalin midi ku sameeyey mid kale macnaha sida geedka had iyo jeer marka intoo lagu dhufto haddana colod laga raadiyo colodka qofkii geed garaaca garanaye mar intoo saa loogu dhufto haddana sidaa loogu dhufanaya si colod dhexe uga baxo oo geedka hore ugu dhaco markaa meelaha geedkiibuu moodayo halkaa wejiga ayuu v kaga sameeyey markaa intii dhaxaa kacday oo cadkii iyo laftii iyo maskaxdii caanaa noqotay waa arrin la yaabla wey runtii oo naxariistarada waa jahliga naxariistarada jahliga ummadaha caalamku had iyo jeer hadday isaseegaan waa la kala hadal badiyaa un kolba waa la isku soo yaro boodayaa sankaa la isa saarayaa ka qaylo batun baa adkaaday waxba la isku dhufan maayo haddii daa wax la isu qaadana waa feer iyo sabaaxadii iyo wixii lamid ah laakiin halkan berigii hore taas imikana dee qoribaaba sitaamo baastooraba waa halkii u dambeysayba marka alixsaan fi lqatl nebi maxamed saasuu leeya calayhi salaatu wasalaam dhibka iska daa cayda iska daa dagaalka iska daa hadday dhacdabana qofka waxu reeb hadhow baad ka murugoonaysa markuu dhinto ayaad ka murugoon doonta ama adiga laydhaha loo qisaaso haddii qisaastu jiri lahayd nabarada noocaasi may jireen وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال من باوح كيد نبي محمد يا رسول الله رسول كي إله يوم أوصني بل إيدر دارا قال مركا النبي قل لا تغضب حرامي فردد مرارا مرر دورة منك هذا فعل علي النبي عليه الصلاة والسلام إيدر دارا قال وحل لا تغضبها حرامي mar walba ha caroonin buu lahaa bukhaari baa wariyay xadiidka akhrajahu lbukhaari waa dardaaranka uu ninka nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam keligii kuma ege qof wal oo nebiga jecel doonaya darkiisa inuu ka cabo maalinta qiyaamaha hadigiisa iyo dhaqankiisi ku daydo amarkiisa qaato dardaaranka wuu qabaa dardaaran marka la leeyahayna waa shaygii kama kacdada ahaa ee qofka loo dhiibayay wixii ugu dambeeyey qofku waktiga uu ehelkiisa u dardaarmaa xikmadda ugu dambaysa u sheegaya ilaa wax damba isugu soo noqonayaan ma jire marka ninkani wuxuu leeyahay wixii ugu muhiimsanaa ii sheeg ha cadhoonin buuli kolkaasuu yaro qawaday ama salowgay wacdigii erey qura oo uu kusoo yar mutuxnaaday kolkaasuu yihi bal iigu celi dardaaranka ii kordhi kaasuu yihi ha cadhoonin markaasuu haddana yidhi ii dardaaran dee kelmadii baa kusoo yar taagnaatay kolkaasuu yihi ha cadhooni marka saddex jeer kale hadduu nebigu u celiyay meel meel loo sii dhaafo ma lahae isagu waa inuu kelmadan duuduuban ee xikmadda afurfuraa oo u sharxadaa oo idhaahdaa niya waxaa wacdigi iyo dardaarankii kalo inta loogu soo ururiyay maxay tahay sidaa daraaddeed baa culimadu waxa ay leeyihiin laba macnaa lagu macnayn karaayo marka hore waxa aad ku dadaashaa sifooyinkii iyo akhlaaqda keenaya akhlaaqda wanaagsan ee cadhala-aanta keenaya horta ku dadaal sida dulqaadka iyo xishoodka iyo deganaanshaha iyo dadkood iska dhaafta iyo cadhadood qadisa iyo waxa iska dhaaf arrimaha horta ku dhaqan arrinta labaadna waxa weeye sababaha cadhada keena iyo cidda cadhada keenta iyo meesha cadhada keena iska yareen ilaa haddii aad imirka kii kaa cadhaysiinaya iyo meeshii lagaaga cadhaysiinaya iyo waktigaad cadhoonaysa isla doonato dee adigaa salafka isku istaaray dad markaad u tagta baad xanaaqayso neerfis noqonayso iyo meel kadeedan oo buuqa oo meesha aad ku cadhoonayso iyo wakti aanad caadiba ahayn intaa haddaad isla raadsato adigaa cadhada sabab isugu ah sabab isugu ah marka sababaha keenaya inaanad cadhoonin akhlaaqda wanaagsanna ku dadaal asbaabta keenaysa inaad cadhootana ka dheerow oo cadhadu sideedaba waa shay qofka bani aadamka ah ku abuuran waa sida qosolka iyo farxadda iyo naxdinta markaa qofkii arrimahani marka ay ku dhacayaan waa wix ilaahay ku abuuray waa ti ilahay ui anahu huwa adxaka wa abkaa isagaa ilaahay kana qostiye qofka kana oohiya oohinta iyo farxadda farxadda iyo murugada labadaba isaga abuuray cadhaduna waa saas oo kale marka shaygani insaanka uu ku dhacaya waxa si aad uga adawoodi kartaa asbaabta daninaysa iyo asbaabta kicinaysa inaad midna la timaado midna ka dheeraato marka xadiidka sida loo sharxay waa saas wey iyada oo idaafatan ilaa dalik dee dawadiina meesha ay taallo ka hortagiina waad samaynaysa haddii ay dhacdadana dawadii baad samaynaysa dawadaas oo ahayd inuu qofku hadduu taagan yahay fadhiista hadduu socdana istaago inuu weysaysto oo weysadu had iyo jeer dee cadhadu waa naare dabka biyaha lagu baktiyaa marka inaad weysaysato qayb bay ka tahay isticaada inaad la timaado oo shaydaan baa ku guulaystay waa kaa ku soo kariyey ee ku kiciyey marka isaguna si uu kaaga hado oo bal waxaan uu ku dallacay uu kaaga dego isagana ilaahay ka magan gala sidaa darteed xadiidkii muslim ee sulaymaan ibnu surad warinayay laba wuxuu sheegayaa in laba nin nabiga agtiisa isku caayeen ilaa cannadu waa musiibe nebi maxamed oo meesha fadhiyo xadradii si qaaliga ahayd la fadhiya adaabta la doonaya baaba laba isu kala tiriyeenba inaguna meeshaanu joognay buu leeyahay asxaabigaasi mid baa markaa aada usii cadhooday oo qad ixmara wejhu xawlalmariidaduna kaneen wejiguna casaaday dabeedna nebigu wuxu uhi wallaahi waxaan garanayaa kelimad ninkaasi hadduu ku dhawaaqo uu ka tegi lahaa waxa uu helayo acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim riwaayooyinka qaarkood waxay tilmaamayeen markuu nebigu intaa yidhi inuu isaga laftiisa yidhi oo ma inaan waalanahay baad imooday macnaha ilaa carabi ah halkaa sii soco marka waa daawada ka hortag iyo daawadii labadaba islaamku uu kusiiyey xumaanta ay caradu leedahay waa dhimbiil uu shaydaanku qalbiga qofka ku dhajinayo xumaanta ay leedahay waxaa ka mid a wax kastoo macsiyo dembiya kuu macaani inuu qofkaasi aargoosto inuu qowl yidhaahdo inuu ficil yidhaahdo inuu wax sameeyo wuu u wanaagsan yahay markay laakiin cadhadu ka degto wixii la wanaagsanaa o dham wuu la xun yahay foolxumadeeda intaasa kaaga xadiidkii hore aynu soo maraynay laysa shadiidu bisurcati walaakina shadiid aladii yamliku nafsahu cinda alqadb qofka awooddale waa qofka naftiisa hanta adaabtii fiicnayd baa sidaas waaya sidaa darteed bahashii balwadda la odhan jiray masalan balwadda jaadkii iyo sigaarkii iyo hurda la-aantii iyo hadal badnaantii iyo waxaa rawxaaniyaadka ruuxda qofka daciifiyo oo dhami balwaddaas qofka jidhkiisana way daciifisaa ruuxdiisana way daciifisaa qofkuna labadan uu ka kooban yahay qofku wuxuu ka kooban yahay jidh waa murakab min shay-ayn jidh iyo ruux balwadu labada way daciifisaa markaa qofkii hadduu balwadaysan yaho dee caadi maaha kii jaadka cunayay mar wuxuu kuleeyahay waan qaadiraysana qaadiradu waa maxay waa qofkii tacbaan oo liita oo tamartii kaydka ahayd isticmaalay tamartii kaydka ahayd soo marsaday waxba maa yataxamal waxba ma xamili karo marna in yar buu wax ku sanifayaayo wuu marqaansan yahay labadaa ugama dhaxayso xaaladiisu caadi wey ma ah marnaba marka arrintaa laga fogaado si uu qofku caadi u noqdo waa in uu ka baxa kayru caadiga balwadda baasha balwadda la ydhaah dadkeenii wax fara badan oo aada moodaysa inay caadi yihiin baan caadi ba ahayn balwaddaa daraaddeed jaadkaa iyo sigaarkaa daraaddeed wa can khawlata alansaariya radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam salliga nebiga waa mar kastoo aynu akhriyayno waa inaad adna akrinaa leanna waa fursada aad ka faa'idaysanayso man sallaa alay calaya sala allahu alayhi cashra sala allahu biha calayhi cashra nabigu wuxuu leeyahy qofka hal mar igu saliya ilaahayna toban jeer buu ku saliyaa daraaddeed halkaa mar nebigu waxa uhi ina rijaala rag yatakhawaduuna waxay iska dhex dhumbanayaan fii maali illaah ilaahay xoolihiisa bikayri xaq xaqdaray ku dhex gelayaan falahum annaaru yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxa ay leeyihiin naar bay leeyihin xadiidkana waxa uu sheegay aadaab aliqtisaad dhaqaaluhu waa cunsur muhiima nolosha dadka muslimiinta ah sidaa daraaddeed waa nicmo ilaahay uu bixiyo marka haddaba waxaa la doonayaa in aadaab iyo akhlaaq wanaagsan lagula dhaqmo akhlaaqda xumi waxa weeye alkhawf fii maali illahi bikayri xaq ilaa waxaa lainooga digayay baabku wuxuu ahaa altarhiibu min masaawi'i alakhlaaq iyadoo qofka laga firdhinayo oo laga didinayo akhlaaqda liidata ayaa laga didinaya qofka marka waxa weeyaan xoolihii inaad maalkii ilaahay baa lagu uri ilaahay uu ku siiyey inaad dhex tiimbato si xaqdarro ah marka haddii la idhaha waxa waa la dhex galay waa si aan caadi hayn biyiibuu dhex galay si aan caadi hayn koow maalkiibuu dhex dhumbaday macnaha maa tasarafa jayida si wanaagsan umuu tasarufina si xun buu u tasarufay marka lasoo uruuriyana waxay noqonaysaa adigoo meel xunna ka soo shaqaysta meel xunna ku bixiya labadaasu labadaasay kusoo ururaysa su-aalaha maalinta qiyaamaha ugu horeeya qofku qolku qabriga mur ka soo yidhaahdo maalkaas jira ayaa la weydiinaya min ayna iktasabta xalaal baad ka soo shaqaysa mise xaaraan khatarta uu leeyahay waxaa ka mid a adigii oo dhintay ayaa lagugu cadaabaya isagii dad baaba dhaxlayba oo qaybsadayba hadday doonayaan carruurtaadiiba ayay noqonin marka wixii mar hadduu xaaraan ahaa adun baa u ciqaabanaya qabrigaad ku ciqaabanto qiyaamahaad ku ciqaabanto marka bahalka maalka la idhaahdo aada iyo aad budhaan jiray u yahay dhibaatadiisu u badan tahay waktiyada dambe aakhiru zamaankana xalaashaa yaraanaysa waxyaabaha xaaraanta keeni kara waxaa ka mid a adiga oo aan maalka cilmigii lagu wadi lahaa ee diiniga ha u baraninba sida salaadu cilmiga u baahanta markaad tukanaysa dhaqaaluhuna kolka aynu wadayno sidaynu kusoo marnay baabkii mucaamalaadka iyo tijaaradda cilmi buu u baahan yahay haddii aanad cilmigiisaba aqoonin dee caqad iyo heshiis ku ansaxayaaba ma jiro cuquudda ansaxda iyo kuwa aan ansixin baanaad kalaba garanayn adigoo shaqaysanayao dhidid ayaa laga yaaba inaad xaaraan shaqaynayso liannahu sharcigii baanad waafajininoo mukhaalafa sharciya wax shareecadda khilaafsan baad ku wadaa marka alkhawd fii maali illaah taasaa eedaasaa ka dhacday almaalu jacalahu allahu tacaala qiwaama wamataacan fi hadihi alxayaati dunya nolosheenna ilahay wax ku taagan buu ka dhigay maalka walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala laahu lakum jacala allahu lakum qiyaama ilahay wuxuu ka dhigay qiyaam lilmaciisha walilxayaa nolosheenii baa ku taagan gobonnimadaa lagu ilaashanaya maalka maalka sida fiican marka lagu tasarufayo gobonnimada ayaa lagu ilaashanaya oo waxaanay ku gumaysanayaan ummadaha gaaladu dadka muslimiinta waa maalka in yar baana kuku caawinaya in yar baa lagu hamaahinaya ama dawlad baa kuu keenaysa ama hay-ad baa kuu keenaysa arsaaqad gaal kasoo fulaysa ka sugaya iyo hagar baxaya ama hagar baxaya markaa dadku laakiin marka ay yihiin dad isku filan oo isku tashanaya waxay cunayeen iyo waxay xidhanayeen iyo waxay ku shaqaysanayeen kaas indhahay saraa ka gelinaya aadna daabay lena nagu xiiqine waxba noola hayside marka arrintaasi arrin aada u muhiima weeye ilaahayna wuxuu faray in si wanaagsan loo maamulo wladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama haddaad wax bixinaysana iska wada bixin maciishadaada ku habeen meel khayr lahoo aan lagu bixin ayaa noqonaysaa tabdiir ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin mubadir oo qofka daadaadinaya balwada iyo wixii lamida ku bixinaya maalka qofka muslimkaa marka uu maalka hayo e xadiisku wuxuu kuleeyay fii maalika lama odhanin yatakawaduuna fii maali illaah fii maalika maaha waa fii maali illaah ilaahay maalkiisa dee ilaahay maal uu leeyahay oo banaankaa iska yaalla suuqyada oo aynu arkaynaa ma jira ka uu leeyahay xadiis sheegaya waa keena ka lagu leeyahay waxa kaaga weeye ka ilaahay ilaahay miyaad ku haysataa maalka ilaahay subxaanahu watacaala isagayna siiyey kam xoogna kumaadayna imise curyaan ama imise islaamood oo iskaba daciifaba xoolo badaan leh imise rag oo xoog waaweyn oo shahaado weyn sita ayaa kala shubila waa badan marka waa cadiya ilaah ilahayna wuxuu tilmaamay inaynu isaga wakiilkaga nahay waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih maalkaa wakiilka iga tiina kusimayaasha iga tiina ii haysaa wax ka bixiya marka tasarufkaa wanaagsan baa la doonaya managementka ugu fiican iyo takhdiidka iqtisaadiga ah iyo qawaacidka la raacayo iyo masaalixda iqtisaadka muslimka ugu fiican markay miyir qabaan oy sharcigooda raacayaan aliqtisaad alislaami baa loo eegaya marka xadiidkaasi sidaas uga warramay aadaab fiican haddaad doonayso qofkaaga ganacsadaha ee gaar u shaqaysanaya ama shirkad wax u wada ama maalka caamka ah ee ummadda wada iska ilaali waa ammaano aada u culus wey ammaano inkaarta ka timaada ay aada u adag tahay wey ka lagu dulmiyaa aada iyo aad buu habaar badanayaa markaa la yska ilaaliyo xadiidkaasina saasuu xusay wacan abi darin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama fi ma yarwiihi can rabbi xadiidka ilaahay uu ka warinayo waa xadiis alqudsi siiqooyinka lagu wariyo mid ka mida weyn fii ma yarwiihi can rabbi wuxuu nebigu ku sheegay xadiid uu ilaahay ka warinayo oo xadiis alqudsiya qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommahaygiiow innii xaramtu dulma calaa nafsi naftayda dulmiga waan ka xaaraam yeelay wajacaltuhu baynakum muxaraman idinka dhexdiinana waxaan ka dhigay mid xaaraana falaa tadaalamuu ha isdulmiina falaa tadaalamuu ha isdulmiina xadiidkuu dheeraa intaasuu sheekhu ka soo dhuftay akhlaaqdii wanaagsanayd baa lagu faraya akhlaaqdii xumaydna waa laga digaya akhlaaqda xun maxaa kamida dulmiga inuu qofku daalin noqdaa akhlaaqda xun weeye allah inaga nabadgeliye adulmu dulumaatun yowma alqiyaama aayadaha qur-aankaa ilaahay marka uu sifooyinkiisa wanaagsan ka warramayo marar fara badan baa waxa uu tilmaamayaa inaanu ilaahay awliyadiisa iyo addoomihiisa toona dulmiin wamaa ana bidallaamin lilcabiid suuratu qaat wma allahu yuriidu ulma lilcaalamiin suurau alicimraan wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid suuratu fusila aayadaha iyo aayado kaleba ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo ilaahay caalamka dulmi lama doonayo ilaahay addoommaha ma dulmiyo saasuu ku leeyahay markaynu soo ururino waxaad iska noqotaa addoon yahow miskiinkaahi ka la dulmiye iska noqo ka wax dulmiyaha noqoni haddii wax kaa maqnaadaan haddii dhul kaa maqan yahay iyo haddii lacagi kaa maqan iyo haddii xoola ku dhaafaan shaki la-aan markaad isqancinayso ee nafta aada dejinaysa waxaad odhanaysaa warniyo intaad noqon lahayd daalim madluum noqo intii wax kugu maqnaan lahaayeen waxa kaa maqnaada nafta sidaa ku qanec saasaana saxa waayo ducadaadana waa la aqbalaya haddaad habaarto nafsimaalna waad helaysaa nafsimaal waxaa la yidhahda nafsiga ayaad helaysa oo ilaahay baa kuu cawilaya isagaa kuu goynaya haddii lagu faramariyo oo aada madluum tahay isagaa wuxuu ku leeyahay la ansuranaka walow bacda xiin markuu cataabo ee uu cawdo qofka madluumka ahi ilaahay baa u jawaabaya wuxuu leeyahay la ansuranaka walow bacda xiin wallaahi waan isku dhaartee wakti kadibba ha ahaataynan ku hiilin hadduu gaal yahayna caynkaasu ku odhanaya waayo dad gaala ah oo mucaad binu jabalow nebigu u dirayay waxa uu ku uhi wataqi dacwat almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab macaada ummaddaa dacwadda gaadsiiyo kuwa islaamo sekada u sheego waxaanaad iska ilaalisaa qofka la dulmiye habaarkiisa qofka la dulmiye habaarkiisu ma soo dhaxayo ilaahay iyo isaga toos ayaa ilaahay u maqlaya uga jawaabaya wax dayri uma dhexeeya buu nabigu kuri calayhi salaatu wasalaam markaa madluumkan markuu habaaro wax kii kalena soo habaaro kii kalena soo habaaro ay meeshii wada habaar noqoto tusaawi maxay la mid tahay dee dadkiina waa habaarqabayaal meeshiina way habaaran halkii dadkii ay noqon lahayn dad ducaysan meeshuina ducaysnaan lahayd mar haddii maxkamadii wax dulmiyayaan oo idaaraddii iyo maamulku wax dulmiyayo oo taajirku wax dulmiyayo oo raciyaddu wax dulmiyayso oo meeshii dulmigu ku bato habaarkuna isu baxo barakadiiba guuraysaba barakadii dhulka iyo barakadii xoolaha iyo barakadii diinta wax waliba way ka guurayaan dadka marka halkaa waxaa ka lumaya asaasu lamni alcadaala cadaaladaasaa asal u ah amniga iyo iimaanka iyo ayaanka wanaagsana ummaddu ay helaysaba cadaalad daraduna waxa ay sal u tahay abaaraha iyo inkaaraha akhlaaqda xun ayuu dulmigu ka mid yahay sidaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiid alqudsigaas ilaahay boqorka ahaabaa isaga oo haddii addoomihiisa bal ka war addoommuhu wax aanay samaynin hadduu u wada cadaabo oo uu u wada laayo dee dulmi kumay noqoteen isaga lanna wuu iska leeyahayba iminka cidi wax ay leedahay hadday ku tasarufto cidna kuma qabsato oo lama idhaahdo maxaad sidan u yeeshay marka ilaahay waxaanay samaynba hadduu ku ciqaabi lahaa dulmi kumay noqoteen laakiin isagu taa dulmi buu ku sheegayo cid wax aanay samaynin ilaahay u cadaabaya ma jiro marka taa waan iska daayay idinna idinma ogolay aulm akhiiran wuu iska wuu iska badbadan yahayo waa waxyaabaha cirbahayna gooye buu ka mid yahay dadku ayna horumari lahayn maalinta qiyaamaha dadka waa loo kala xaq qaadi fii kulli xaqin min xuquuqihim xata alqaliil minha wain kaana cuudan min araaka geedcadayba ha ahaado sidaa daraaddeed baa nebigu isagoo inoo inala talinaya oo inoo danaynaya wuxuu leeyahay man kaanat cindahu madlamaة liakhiihi falyataxalal minha qabla an tu'khada min xasanaat fain lam yakun lahu xasanaat ukida min sayi'aati akhiihi faطurixat calayh ninkii xalaaloobi karo imika gashi bixi kara imika gashi bax iminkaas taanisaysataay haddii kale xasanaadkaagana waa la marin sayi-aadna waa lagu soo daabuli وعan abi hurayraةa radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala nabigu waxa uu leeyahy isagoo ka digaya akhlaaqdii liidatay ee qulubta addoommaha iyo bulshooyinkoodaba burburinaysay atadruuna malkiiba ma garanaysaan xantu waxay tahay atadruuna ma ogtihiin oo ma taqaaniin maa shayga xune alkiibatu xantu ay tahay waa tacriif tacriifkuna had iyo jeer shaygiioo la qayaxo weeye ama la tilmaamo tilmaam buuxda marka shayga lagu tilmaamo ayaad iska ilaalin kartaa haddaanad aqoonin oona tilmaan ka haysatinna aanad ka haysanna waaba laga yaabaa inaad iska wada un qolada mandiqaa tacriifka axkaamtiisa ka warramo oo baab bay udhigtaa la ydhaha baab tacriifu tacriif tacriifka tacriifkiisa oo shuruud buu leeya axkaam buu leeya tacriif markay tacriifinayaan tacriifka waxay ku tacriifiyaan maa yaqtadii tasawuruhu tasawura almucaarasi aw imtiyaazahu can gayri maa yaqtadii tasawuruh waa shayga uu keenayo garashadiisa tasawur almucaraf wixii la tacriifinaya in la garto aw imtiyaazahu can gayri ama wixii kale ee ku darmi lahaa inuu gaar uga baxo waaya marka kiibada waxaynu uga jeednaa haddii tacriifkeeda iyo tilmaanteeda aanad haynin waa ka nabigu inoogu deeqay calayhi salaatu wasalaam waxa laga yaabaa dee wax aanad kiibaba uhaysin inuu kiibo yahayba waana sida ka soo baxday ficlan halkan waxaynaan xan uhaysan ba halkan xan ka soo baxay waaya qaaluu markaa waxay idhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahayo rasuulkiisaa garanaya dee maxaanu ka garanayna anagu xan waa siyaabaha ay cilmiga ku ceeshi jireen ama cilmiga ku heli jireen asxaab ilaahayo rasuulkiisaa garanaya cilmiga ilaahay u celinayay rasuulka si loogu sheego dee qaala markaa nabigu wuxuu ku yidhi dikruka akhaaka dikruka waa sheegidaada aada sheegto akhaaka walaalka waa masdarun mudaafu lifaacili mutamimu limafcuuli ila uu masdarku sida ficilku faacil iyo mafcuul qaataaye dikruka waa adiga oo sheega akhaaka walaalkaa bimaa yakrahu wax uu nacayo adigoo ku tilmaamo ku sheego weeye walaalkaa walaalkaagii islaamku idin walaaleeyey wuxuu karaahiyeysanaya adoo ku sheega xana nimankii intaa nebigu u sheegay kamay sii hadhine iyagoo masalada inoo sii iftiimiyey allaha ka raali noqdee jawaabbay kusoo celiyeen nebiga qiila waxaa la yidhi markaa raggii meesha fadhiyay mid kamida baad kiraabay markaasaa wuxuu hi afara'ayta waxaad nebi maxamed ow ka warantaa in kaana fii akhii walaalkayga hadduu ku dhex jiro ama uu ku sugan yahay ma aquulu waxaanaan ka sheegayo hadduu qofkani yahayba bal ka war waxaanaan ku sheegay isagoo ihor taagan hadduu ku tilmaaman yahay xan miyaa lagu tilmaami karaa qaala markaa nebigu waxau ku yidhi in kaana fiihi maa taquulu waxaan aad ku sheegaysaa hadduu qofkan ku sugan yahay faqad iktabtahu ee waad xamaatay wain lam yakun fiihi haddii aanu kuba sugnayn waxaan aad ku sheegaysay aad ku eedaysay qofkani hadduu ka maran yahayna faqad bahabtahu waabaad ku been abuuratayba way ka dartayba way ka sii darantayba iyaduna xanta markaasu ku jooji waaya dee markaa waxaa halkaa ka soo baxay kaftankii iyo dicaayadii iyo haasaawihii inay xan iskaga wada urureen waa qofkii oo haba ku hor fadhiya aad ku sheegtay wuxuu ku karaahaysanaya ama ha ku hor fadhiya ama ha kaa maqnaado qiibo labadaba oo la yidhahdaa oo waxaanaan ku sheegaya hadduu ku sugan yahayna waa xan haddii aanu kuba sugnayna waa been abuura kasii weynba inagu tan uu nebigu sheegay inagoo oo u diidan inay xan tahay oo dadku ay xalaalaysanayaan ayaa waxay yidhaahdaan waar ninka maxaad sidan ugu tiri baynu idhaahno kaasuu kuleeya dee miyaan xamanaya waan ku xariirayaae dee maan xamanine waan ku xariiray saw kani hor jooga waabuu hor taagan yahay hadduu maqnaan lahaa bay xan noqon laha laakiin iminka waan ku caddeeyeyba waan ku caddeeyey fan buu ka dhigaya nin geesiya buu iska dhigayaaoo qofkan ku caddeeyey hadduu qofkani xumaan ku sugan yahay taa waynu ka hadli doonaa laakiin iminka xantaasaa la idhaahdaa waa dadkii kaftankii faraha badnaa iyo dicaayadii qofka la dicaayadaynaya shirka dhexdiisa iyo wixii la isku tuurtuuraya iyo wii dee waad garanaysa wixii faraha badnaa shaqadaynora kiibada iyo xanta sidaasuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam iyada de haddii uu maqan yahayna waaba ku cadda hadduu ka hor joogu karaahiyeysanayana waa ku dar liiska liiska raaci waaya tanuu nebigu yihi waad ku been abuuratay macnaheedu waxa weeyaan kol hadduu qofkani karaahiyeysanayo waxaanaad ku sheegtayna aanu ku jirin kiibana way tahay oo dee ma jeclaysanayo wixii xan way tahay been abuuradna way tahay oo dee qofkii wuu ka maran yahay marka waa isasaar laba isa saaran wey imaamu nawowi ayaa si yaro baaciyo kolkaasaa wuxuu ihi xanta waxaa la idhaahdaa dikru lmari maa yakrah sawaaun akaana fii badani shaksi waa qofkoo aada wax ku sheegta uu karaahiyeysanaya masalan jirhkiisa diintiisa adduunyadiisa naftiisa akhlaaqdiisa maalkiisa waladkiisa xaaskiisa shaqaalihiisa dhaqdhaqaaqiisa dalaaqiisa shucuurkiisa haddaad waxaa faalaysa wax uu karaahiyeysanayo ka sheegto xande markaasuu sheekhu miidaankii ama halkii uu ku jiray ee uu ka hawlgelayo oo ahayd kutub la qoro iyo baabkaa ayuu meel culimadu ay xanta kaga dhici karto ayuu faaleeyey oo uu kusii daray liiskii culimada qoraayada ah kutubta qoraa markaasaa wuxu uhi wamin dalika atacriidu fi kalaami lmusanifiin culimadan waxaa lisaya hadalkooda qudhii jaxan buu noqon karaa masalan qof bay ka warbixinayaama markaasay odhanayaan kamaa qaala man yaddaci alcilma sida sida ay sheegeen qaarkood oo cilmi sheegtaa ama almuta ama qaarkood baa waxay odhanaya intay hebel soo qaadaan hebel hebelne saasuu yihi allahu yucaafiina allahayna cafiye ama allahu yatuubu calayna nas'alu llaha asalaama taa lafteeda liiska xanta ku dar buui markuu nin sheekhi nin soo qaadee dabeetana u idhaahdo hebelna sidaasuu yihi nasalu llaha asalaama ilaahay baynu nabadgelyo weydiisanay wuxuu sarbeeday inuu isagu halaagsamay marka taa lafteeda liiska xanta ku dar buui nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ummadda sagootiyayo shirweynihii ugu dambeeyey xajka wuxuu ku yihi ina dimaa'akum dhiiggiina wa amwaalakum xoolihiina wa acraabakum sharaftiina iyo dhegtiinu calaykum xaraam waa mamnuuc ha isfajaasina culimadu waxay ka soo reebeen lix arrimood oo ay yidhaahdeen iyagu xan noqon maayaan walow qofkii haba lagu sheego wixii isaga oo karaahiyeysanaya walow wixii isagiioo maqanba qofkii ha lagu sheego lixdan arrimood daliilo kale la akriyayaan oo ka soo reebaya tan midi waxa weeye tabalum tabalum waa qofkii ood ka ashkatoonayso maxkamadda horteeda ama ehelkiisa aad uga ashkatoonayso wa laa yuxib llahu ljahra bisuui min alqawli ilaa man dulim hadal xun in kor loo qaado ilaahay ma ogola kii la dulmiyey laakiin waa la ogolaya cidduu ka cabanaya inuu hadal xun kor ugu qaadi karo islaantii hinde la odhan jiray abi sufyaan ayay ka cabatoo nabigay uga soo cabato waxay tihi ya rasuul allahi ina aba sufyaan rajulu shaxiix asaakudu min maali maa yakfiini aw kama qaal ninkan abi sufyaan la idhaahde xaaska anu ahay waa bakayle xoolaha maka yaro garoocdaa wixii ku filan naakadaab mu odhanin dee waa waa halkii ay ku furaysaybe hadday tilaama iska qaataa xoolaha abi sufyaan dee sababtu waa maxay baa qaada marka garsoorka hortiisa wey garsoorka waa qadarka loo baahan yahay wy taa lafteeda lagu talax tegi maayo alisticaanatu calaa takyiiri lmunkar ayaa iyaduna baabkeeda ah qofkii oo xumaan ku jiro oo ka hari waayo oo doonaysa in wax laga qabto ama maamulkaad u sheegaysaa ama dadkii wax kaala qaban laha baad leedahay hebel waxay waxaasuu sameeye waana caadayste xumaaneede kaasuu sameeye kaasuu an wax ka qabanno waa dad baa jira xaafadda nooca iyo nooca iyo noocaas aan wax ka qabanno iska hagaajina magaalada dee mufsidiinta haddii la idhaha marka ay wax booshaaqayaan waa yaan la xamanine ha loo aamuso soo wadi maayo wixii taasina waa mid midda saddexaad waxa weye alistiftaa hindaynu ku sheegnay taa haddii imaamkii fatwo la weydiinayo ama qofkii sheekha ahaa waxbaa loo sheegan karaa waa garsoorkii iyo istiftaagii baa isku mida taxdiiru lmuslimiina min alikhtilaali bishasi muslimiintaoo qofkii looga digayo qaar la saaxiibi lahaa qaar la shuraakoobi lahaa qaar uu guursan lahaa qaar uu xukumi lahaa u maamul u noqon lahaa qaar ka adyaane aar hebel aar waa dhuxul dambas huwane iska ilaaliya baad odhanaysa hadday intaa ku joogi waayana idhaahdaan muxuu huwan yahayna waxaa iyo waxaasu ku jiraa wixii aad leeda way kaga joogsan karaa hadduu ka ay ka joogsan waayana dhowskaad usii kordhino in kalaad ugu dari kuma beer abuuranaysid laakiin balaayada balaayaa laga hortagaa yurtakab biakhafi lmafsadatayni biijtinaabi akbarihima waa qawaacida shareecada laba dhibaato ka yar baa la qaadanaya iyadoo ka weyn laga taxadirayo in wax laga sheego waa dhib waxaase lagu xamilayaa dee dhibaatooyinka ka weynu soo wado hadduu ninkani nahaab yahay tuugahoo dadka cawara oo xoolahooda urursanaya oo dabeetana aad aragtid ba isagii oo harag shabeel u gashaday oo qaar horuu soo cawiray qaar kale oo aan ogeyn ka ururinaya waa laga faa'iidaya soo keenaad baa su haya sheerist waa laga faa'iidaya de waa garbadiirtii lainin dagugan ma weyde aar ka daaya de qaar horaa ku jabay ka daaya ama dumarkao dhan buu jirayoo shan habloodoo horuu soo kharibayo dabeednana mid cusubbu ayuu isu sharaxay dabeedna waxaad arkaysa tanna inaanu haynaynin balaayo kale ka soo socoto aar ka daa way dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam inan baa guursanaysayo asxaabtiisii laba ka midaba wax uga sheegay kumuu badinine laakiin ninkaa hebelna usha ayuu degta ku sitaabuuli ama labadaasaa labadaasaa kula yaro hadlay miyaa ninkaa hebel ushuunbuu isagu degta ku sitaa hebelna waa faramaren in la soco layrkuunbuu in yaroo casaana u shilay kumuu sii badin hebel laa yadacu lcasaa can caatiqi ushii kama dhiga isagu degta macnaheeda maxaad u fahamtay intaa waa hadallin weyn sarbeeb baa la ydhaa wuu sarbeebay dee wuu bukaataa wey islaamuhu bukaasi karaa waxaa ka iman karta kol hadduu nin neerfisahoo bud fita yahay inuu kudilo ku talagalo haddaad ku gelaysa waalkeeda ninka kalena waa faramaranya waa cayd ila qofku markuu guursanaya waa inuu xayaaye haddaad ku gelaysa waa halkeeda laakiin wuu u sheegay uma diidayo wuu u sheegay laakiin dhaliishiibuu u sheegay marka hadday ku gelayso ha haada salaam waa arrinku waadhan waa taxdiid marka dadka khamriga cadda kuwa sinaysa kuwa bulshada dhexdeeda munkarka ku faafinaya kuwa dadka kala dilaya ceebaha faraha badan le caadaystayaasha la qarin maayo la qarin maayo nooca diintay ka mid tahay in looga diga dadka taxdiir wey lidalik baa culimada islaamku had iyo jeer qofka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuuranaya amaba laga yaabo in hadalkiisu aanu looga qaateen ahayn eraya culculus bay ku isticmaali jireen fulan kadaab fulan wadaac waxbuu abuuraa isagaa xadiidka sanifa fulan laa yuqbalu biqawli hadalkiisa lama cuskado fulan irmihi iska tuur erayo musalaxaad oo nooca baabuljarxi baa la baabuljarxi marka loo baado taasina waa kaa wey almujaaharatu bilfisqi walbidca hadduu qofkani faasiqnimada iyo bidcada iyo la jahlayo dadka ayaa waxa uu la jahraye xumaanta ah ee qofku hadduu sideedaba shay bidcaa la jahrayo wuxuu ku qanacsan yahay waxan inuu sharci yahay inuu diin yahay markaa kama tanaasulayo wixii waabuu aaminsan yahayba marka qofka macsiyada samaynaya aaminsan inuu macsiyo yahay iyo qofka macsiyada samaynaya aaminsan inay diin tahay aad bay u kala fogi way sii kala sheeyaan noocaana waa looga digaya waktiga lixaaday xamtu banaanaan kartaa waxa weeye atacriifu bishaks qofkii oo wixii uu karaahiyeysanayey lagu tilmaamayo kalacraj walacma masalan qofkii waa maaragtay hebel hebel magaciisiyo saddexaad markaasuu yihi hebelku kumuu ahaa haddana waad ugu celisa waad yaro agdhigta faylkii maskaxda usoo yaro dhaweysay waabuu fahmi waayey faylka meel far waaweyn ay ku qoran tahay markaa waxuga yaro sheeg dee waa laangaraykan kuu sheegaya yaa hebel hebelkii dee indhoolaha ahaa yaa ama gacanlow baan dee kuu sheegaya nagu celcelisee dee waa gacanlowkaanu kuu sheegayna waayo waa tusaalo marka dee ninkani meeshan go-aane lagu magacaabayo u karahaysanaya inagu magacbaa baynu uga dhignaabeen waxa markaas taas oo kale ay noqotay wax duruufi keentay duruuf baa keentay xasaba duruuf kuwani arrimo jira awgeed unbaa loo baneeyey nusuus badan oo kalena dee waa jirtaa caqligi iyo sharcigu way iswaafaqaan arrimahanoo sida caqliguba fasaxayu sharciguna fasaxaya wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxu uhi isagoo ummadda islaamka la hadlaya habay joogaanba iyo caalamka o dhan ile axaadiista caalamka lagula hadlaya islaamka o qura maa laakiin dadka sii qaadanaya islaamka nebigu wuxuu yihi laa taxaasaduu walaa isxaasideen walaa tanaajashuu ha isku eriyina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina intoo kala dhaqaajisaan walaa yabiic bacdukum barhkin yuu ku dul iibini calaa bayci bacdi barhka kale iibkiisa wa kunuu noqda cibaad allah addoommo ilaahay noqda ikhwaanan xaalay walaala yihiin ama wakunuu waxaa noqotaan munaado ka dhigo khabarna wuu noqon karaa munaadona wuu noqon karaa wakunuu waxaa noqotaan cibaad allah yaa cibaad allah addoomihii ilaahayow ikhwaanan walaala noqda qaar walaala noqda qaar walaalo miyir qaba saasaan dantu idinku jirtaa siday u walaaloobayaan waa maxay almuslimu aku lmuslim qofka muslimkii walaalka kalu islaamkaa walaal buu yahay laa yadlimuhu ma dulmiyo macnaha siiqadu dhowrkan soo socdaba waxay u taallaa si khabara laakiin waa nahyi laa yadlimuhu ma dulmiyo yuu dulmiin walaa yakdulu ma hoojiyo yuu hoojinin walaa yaxqiru ma xaqiro yuu xaqinin attaqwa haahuna war alla kacabsigu waa halkan marka laabtuu nebigu gacanta ku fiiqay wa yushiiru ilaa sadrihi laabtiisuu nebigu gacanta ku fiiqayaa alaaa maraatin saddex jeer attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna war halkaasa alla kacabsigu waa qalbiga alla kacabsigu waa qalbiga alla kacabsigu waa qalbiga bixasbi imri'in qofka waxa ugu filan min ashari dalaayo dembi qofka waxaba ugu filanba an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa kale muslimkaa inuu xaqiru hoosu eego oo ku joogsado kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam kulu lmuslim cala lmuslim xaraam qof kastoo muslim walaalkiisa kale waa ka xaraam oo siduu xaraam uga yahay tabow damuhu dhiiggiisaa ka xaraama inuu meel dhiiggiisa daadiyo qur iyo qoon mid kasta ha haado wamaaluhu xoolihiisa inuu xaaraan ku qaato ayaa xaraama wa cirduh iyo dhegtiisa iyo sharaftiisa inuu meel kaga dhaca xaraama akhrajahu muslim waxaad oranaysa xadiidkan caalam kaleu ka hadlaya inaguna caalam kaleynu ku jirnaa markaad intood soo qaado waaqica sidaa u yaro saarteed ku eegta bal dadka iyo xadiidka aada su-aal ama muslimka waktiga jooga iyo daliilka kolkaa saa isugu eegta waxayse wallahi kanina waa caalam kale inaguna caalam kale ayaynu ku sugannahayba dadka lala hadlayaba malaa ma yihin kuwa uu khuseeyaba ma yihin miyaa talow war waa sidee ayaad isweydiinaysaa haddaad si caadiya eegmada u saarta kelmad kelmad haddaad laa taxaasaduu ka soo bilow ilaa wamaaluhu wacirduu ka soo gaar haddaad mid mid uga eegto waxaad arkaysaa fashataana maa baynahumaa farqiga udhaxeeya marka dee xasadku waa xun yahay axaadiid gaarahoo ka soo degaysana hore aynu soo aragno nicmo ilaahay uu qof kala siiyey oo aad ku kacsan tahay weeye waa qorshihii ilaahay iyo qadarkiisiyo aad ka soo horjeedo oo aada leedaha ilaahay ow kaasi umuu qalmaynine waad kula khaldanta sidaasuu sheegayaa dareenkaaga ku hayaa markay noocaa noqoto tanaajushkuna waxa weeye qof wax iibinaya ama iibsanayaad ku fillisto ama ku erido qofka alaabuu baayacaya waar anigaa intaa kaa siisanaya baad leedahay intaasaan kaa siisanaya macnaheedu waxa weeye inaanad waxbaba doonayn inaad iibsatee kanaad ku qaaligaraynaysa marka kii wax laga iibsan lahaana kharibta kii ka iibsan lahaana kharibta kii ka iibsan lahaa ku qaalidaysoo iskaga teg kii laga iibsan lahaana dee afkiibaad ka weynaysayo cid wax ka iibsataba ma hayaba marka meeshii waad kharibta waxba umaa tarinkaa laftiisa tabaaqudkuna dee waxa waa caradii dadku intay maaragtay aada isugu cadhoodaan nacaybsiya naxliga naxliga iyo nacaybsiya ama xisbi ha ka yimaado ama maslaxad ha ka dhasho ay dadku isku haystaan ama qabiilo ha ka yimaado naxliga hebel ha itus alaaya ku dhacday reer hebel isma aragno naxligaa wey tadaaburkuna waa kala dhaqaajin waa dadkiio xagga dambe isu jeediya mutaqaabiliin baa la doonaya waa iyagoo intay isnacaan kala wada taga kala taga ama dawlad ha u kala goyeen ama qabaa'il ha u kala goyeen ama sharkada ha u kala goyeen ama shaksiyaad ama ururo ama ardaayo dhankaa doonaysa u kaxee walaa tadaabaruu ummad kale ahaana iyagoo kala tegay wey walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacd barkiin barka kale yuu ku dul iibini ninbaa alaab iibsaday adna mid kalea duldhigtay waxaad leedahay matanu tanaad ka iibsay imisuu kaa siiyey boqolkan anigu kontan baa kaa siiyey maxaas ugu xiijinayaba boqolka ama iibkaasi ha go-o ama yuu go-in inaad halkaa ka miisto arrin xun weyn war waxayga intaasaan siinayaa ku sayax haddaad doontoo dilaalin u diro oo dadku ha kuu yimaadaan laakiin ha dulbuuxin addoomihii ilaahay walaalo noqda muslimku waa walaal yuu dulmiin waa mid yuu hoojini hoojintu waxa ay noqonaysaa ama khudlaanku iyada oo aad wax ka dhicin karaysa inaad waxba ka dhicin kari weydo wa an yudlama almuslim wataqdir calaa nusrati aw calaa nasri falaa tafcal bal tatakhalaa canhu cadow baa ku dhilaya aan garu lahayn inuu waxaa yeelo xaqdaro ku samaynaya waad u hiilin weyd waaya waxa weeyaan noocaasay noqonaysa waayo walaalkaa inaad hadduu daalin yahayna ka qabateed hadduu madluum yahayna ka qabato labada jeerba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka qof muslima oo la hoojinayo ama uu yaraan sharaftiisa la jeexjeexayo waxba ka qaban waaya ilaahayna wuxuu hoojiyaa maalinuu qofku jecel yahay inuu ilaahay uhiiliyo hadduu m qofkaa uhiiliyana ilaahay baa maalintaa uhiiliya marka khudlaan waa cadowgii baad ku farxaysaa inuu dilo kii dilaya baanad ka qabanaynin adiga laftigaagiibaa u dhiibay waxoo dhan isku wada dar waa shaqada muslimku de ay ka tijaaraystaan akhiiran baryahan dambe ama irhaab ha ku sheegaan ama qabaa'ilba ha u kala aarsadaan intay isu soo kaxaystaan cadow ama xuduudaba ha isu qabsadaan oo umado shisheeye ha isu soo kaxaystaan waa waxaa imika dawladaha islaamka iyo qabaa'ilkooda iyo shaksiyaadkooda shaqada u noqda ama kan inuu basaasiinta ku biiro si uu kuwan kale isaga celiyo kuwan dawlad soo kaxaysa si uu kuwan kale u karbaasho si uu kan magaca uga helo kan uu udhiibo isku wada dar marka qofkii haddii uu dembi galo isagii baa laga fulinaya laakiin khudlaankaasi maya alla kacabsi waa halkaa ayuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam alla kacabsi waa halkaa macnaheedu waxa wey waxaanoo cudura walaa yaxqiruhu horta xaqiraadu waxa weeye qofkii oo miisaankii u lahaa laga qaado ilaahay karaamu siiyey insaanka gaar ahaan qofka muslimkaa karaamaa la siiyey iyadood kala dagaalanto wey shaksiyadiisaad yasaysa macnaha qofkani waa qof waxaad leedahay xaqiir oo u itaal daran yahay ama wuu gaboobay ama waa naaf ama waa bukaan mid xun weey saasaad ku xaqiraysa ama jinsigiisa iyo madowgiisa ama qabiilada uu yahay annaguna gobbaanu nahay isaguna waa gun wixii yaryarka ahaa de qunjurufaadka soomaalida walaa yaxqiru xaqiraadu qofka muslimka ah shaqadiisa maa aad buu nabigu uga xanaaqi jiray calayhi salaatu wasalaam laba asxaabi baa maalin siraf dhaafayoo midun baa saaxiibkiisii kale ku yidhi yabna sawdaa waar ina madoob ina hooye madowe kii hooyadii madoobaydow ayuu ku yihi waar nina hooyadaadaa madow dee maxaa ka raacay nabigu wuxuu ku yihi shaksi baa tahay jaahiliyadi ku sugan jaahiliyad mar haddii dee qof asxaabiya la yidhi jaahiliyad baad ku sugan arrin aad u adag wey ar iskaga taga bui waxaad ku sugantay marka dee xaqiraadaas soomaalidana weliba caaday u noqotay qabaa'ilkooda iyo shaksiyaadkooda qofkiioo diinla baa laga yaabaa in walaalkiisaa kale islaamka wada yihiine masaajidka ku wada jiraane maxaanku idhahdaa isku midabka yihiine isku meesha degan yihiin inuu si unu yaro dareemo inuu ka hooseeyo maadaama reerkoodu odhan jiray dee reerkoodu kol hadduu sidaa qabay inuu isaguna saas un yaro dareemo oo niyadiisa ay ku jirto waa cudur dadka ku dhacae cudurkan waxa ka jafaya buu nebigu leeyahay attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna alla kacabsigaasaa kaa jafi kara wax kale oo kaa safayn karaaba ma jiraba haddanaad alla kacabsigaa lahayn waad iska dhoobnaanaysaa wuu kugu sii biirayaa alla kacabsigaagu intuu leegiya cuduradani leegin haddii alla kacabsigaagu yarya cuduradani way iska buurbuuranaya way waawen yihiin garbaadaad uhelaysaa waabaad ku doodaysaa waabaad isku xariifinaysaa cuduradan oo dhan shaqaabaad ka dhiganaysa laakiin haddii alla kacabsigaagu u wenya waxaasoo dhan halkanaad iska dhigaysa maqaayiista saxan baad garanaysa saasuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam caafaana allahu can dalik ilaahay baynu baryaynaa cuduradan inuu naga caafiye halkaasay maraysa وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبgu waxa ohanayay اللهma جنبني منكرات الأخلاq ilahy u iga foge أخلاaqda xn والأعماaل cمlada xn ilahy u iga foge والأhواء rabitaanka xn ilahy u iga foge والأdواء cudurada xn ilahy u iga foge نبi محamed aفartaa arimoodba ilaahay buu ka magan geli jirayo ducadiisa ayay ka mid ahay xadiidkuna waa saxiix weeye waxa lafdigani ama ducadani inagu inagu haboonya inaynu maaragtay aada u qaadano waayo intaba ilaahay baa ka badbaadiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana uga markhaati furay oo ilaahay baa wuxuu ihi wa inaka lacalaa khuluqin cadiim akhlaaq weyn baad ku suganta wa kaana fadlu llahi calayka cadiima dheeraadka ilaahay uu ku siiye weyna ilahay abuurayba caynkaa kula markhaati furay caaisha xaaskiisa ahaydna waxay leedahay kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur'aanka yahay markaa ilaahay uu ka badbaadiyey munkaraati alakhlaaq laakiin inagoo ay nagu soo noqnoqonayso taqwadeenu ay yar tahay cismo iyo dhowrsoonana sida rasuulka aan lahayn ayay nagu haboonta inaynu aada ugu ducaysano acmaal camalka xun munkaraat lacmaal camalka xun macnaha kiisa sakiiradaah iyo kiisa kabiirada ah waxay ilaahay agtiisa iyo diintaba ku xun weeye alahwaa hawadu hadday ku qaadato kolba dhan unbay ku kaxaynaysaayo qof bilaa meel loogu soo hagaagaba aan lahayn baad noqonaysa alhawa macnaha shubuhaad iyo shahawaad ayuunbaad ku dhex meeraysanaysa shubuhaad ayaa noqonaya diinkuu noqonaya shahawaad iyo rabitaan ayuunbaa markaa kolba dhankaa naftu maxay doonaysa maxay doonaysa waxaasan wadaysa aladwaa ilaahay waxaa kaa magan galay munkaraat ladwaa daa adwaa daaiba jamciisi weeye jamcu daa marka cudurada xunxun wey cudurada xunxun ee jidhka ku dhaca sida judaamka iyo baraska iyo kansalka iyo t b-da iyo macsiyada qalbiga disha ee shakiga iyo nifaaqa iyo bidcada iyo waxaasay ka mid yihiin cudurada maaragtay xunxun ee daahirka jidhka dila iyo kuwa baatinka labadaba ilaahay buu ka magan galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahayna waa ka nabadgeliyey marka sidii aadaabtii wanaagsanayd baa lagu faraya iyo akhlaaqdii aan rasuulka ka dayan lahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu kuleeyahay in habata laa tumaari akhaaka walaalkaa hala murmin qof yaho walaa tumaasixhu walaalkaa hala kaftani walaa tacidhu ha u ballan qaadin mawcidan ballan fatukhlifahu dabeetana aad kaga baxdo muranka iska daa kaftankana iska daa ballan beentana iska daa akhrajahu tirmidi bisanadin daciif xadiidku waa daciif laakiin macnaha uu sheegaya waa sax oo inaad maaragtay waxa muranka la idhaahdo islaam daayo gaal baa la diiday in lala murmo walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan wajaadilhum bilatii hiya axsan jidaal kolkuu caqiim yahay waxaan faa'iida ka dhalanaynin oo lagu lagu kala tegayo ayaa la idhaha laakiin bilatii hiya axsan waa munaadara dood cilmiyeed laga midha dhalinayo oo faa'iide lagu baadi doonayo taa waa la ogol yahay oo taa waa aayaddu waa taa ka soo reebtay abqadu rijaali ila allahi aladu lkhash xadiidkii bukhaari iyo muslim ku jira waxa uu ahaa ilaahay wuxuu dadka ugu necab yahay ka qallafsana nagnagiganta ah ee aan kelmad garawshiyo aana lahaynin nag un ah wixii muran muran un la soo dhigan abujidaal misaaxuna kaftanka waa bannaan yahay kaftanku markuu in kooban yahay nebigu wuxuu lahaa inii la amsaxu walaa aquulu ilaa xaqan war anigu waan kaftamaya laakiin dee xaqun baan odhanaya islaam buu ku yidhi heblaayoy habari jannada geli mayso dee ma been ba been maahe islaantiina waabay naxdo way yaabto way anfarito carartay oo soo noqotay oo loo yeedhiyo iyadiioo dee cilmi aada ugu bahatay oo cabsatay baa layihi dee miyaanad maqal qowla allahi tacaala ina anshaanaahuna inshaan fajacalnaahuna abkaarana curuban atraaban habrihi adduunyada dib u habayn baanu ku samayno shabbado ayay wada noqdeen gaashaaman oo aada u qurux badano xuruucintaba baradheer miyaana qowl allahi tacaala maqal marka halkaasay dee kaftan be anas buu ahaa baan filayaa mise walaalkii nin dhallinyaraa buu la kaftamaya waxa uu ahaa ya ya dal udunayn maadaa facala nuqayr yaa filaynahay ninkan hebel caynka ahoo muxuu nuqayrkaagi yaraadsameeyey waa shimbir yarow lahaa maratay ku ciyaari jira almuhim xadiidkaasaa qaacida waa kaftamaya laakiin wax xaquhum baan odhanaya kaftankuna dee inuu inta midixda hadal inta raashinka midixda ku yaha in leegu inuu maaragtay noqdo weeye oo aanu aada iyo aada si fara badanin kaftanka la diidayaa nusuusta caamka aba kani haddii uu sugmi waayo waa kaftankaa kadeeran ixtiraamka lahayn waana kaad moodo majaalisteena iyo asxaabta dadka saaxiibada ah iyo reer magaalka iyo inuu iskaga badan yahay reer magaalka waktigiisiiba wuxuuba iskaga dhacayba intuu da ka murmayaba soo maaha wallahi lixdan baa jira war ma jirnaa anagu afartan baanu jirnaa malaga marka qiyaamaha lasoo kala bixiyo safaxaadka iyo xaashiyihii camalka lagaaga qorayy murankaagii iyo jaafaashiriqaagii haddii boqol kiiba lixdan uu noqdo bal ka waran da inaad ka murmayso oo qiyaamaha waxaasun halkaa ay kasoo hebel oo ka murmaya lixdan jiro afartan jir iyo soddon jir doonaya haddii malaaigta taasoo kala bixiso hadalku miyuu lumaya hadalku dee ma lumaya u record garaysan yahi ayaan daro weyn weyn marka haddii la kaftamayo in yaroo mar la caajisay laga dadka cagsiga laga biiyo un mooyaane ma aha waxaan shaqada iyo caadada noqdo ee qofku dabeetana intuu usoo fikiro kuwa kale hadduu laga yaabo beenba inuu alifo ama been dadkaga qoslinayo ama been ku kafsanayo arrintaasi waxa weeye camalkay burinaysaaba aada bay u khatar badan وعn أbي سعيد الkdري رضي الله عnه qال qاla رsuل الlahi sلى الله عليه وsلم نبgu waxa uhi khslataani laba arimood laa yجتamicaani kuma kulmaan fيi muؤmini qof ilaahay rumeeyey labadaa cudurtalo waa maxay aan ka feejignaane albkl dhaxajeclo xumo وasuء الkhلq iyo dabeecad xumo bakayl dabeecad xumo si kale haddaynu dhigno bakayl doqona labadaas qofkii kuma kulmaan labadaa ilaahay waa ka badbaadiyey qofka muminka ah ilaahay baa qur'aanka ku eedeeyey bakiilka aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukl waa kuwa bakayla dadkana bakaylnimada ku waaniya bakaylnimay cashar uga dhigaan walaa yaxubu calaa طacaami lmiskiin oo aayad kale walam nakun nucimu lmiskiin masaakiintaanaan waxba siin jirin waa kuwii reero naareed noqday وأmا mن bkل واsتغنى وkذب بالxسنى فsنyasirh للcsرى وaayad kale وmaن yuqa شuxa نفسihi faulئika hm المفlixuun qofka شaxiixnimada waa nooع bakaylnimada kamida laga nabadgeliyo u liibaanay war شhaxiixnimada iska daaya buu nebigu i bakaylnimada waa isku baabay ummadii hore halaagtayo inay dhiigooda xaraashadaan oo islaayaan ayay ku kaliftay iska ilaaliya ka waajibka wixii waajiba ka adayga ayaa lagu tilmaamaa bakaylka iyo ixsaankii ummadda uu siin lahaa markaa qofku muslimkaay bakiil maaha faralkuu bixiyaa sunahana uu bixiyaa walow haba ku yaraada sunaha uu bixinayaaye laakiin waxbuu bixiyaa suuul khuluquna dee waa qofka xaggiisa aan la eegiba karaynin wax ka soo duulduulaya daraaddeed waarna he aanhay u taataaban waar adeer daboolkiisa daboolka ha ka qaadin ninka afkiisa daboolka ha ka qaadin inaga daabalaaya wax khayrli ka soo yeedhi maaye hebel baad inagu taataabatay anadan maad nagadays kaa wey suu lkhuluq suu lkhuluq waa diduhu xusn lkhuluq akhlaaq wanaagsan masalan waxa weeye akhlaaqdii wanaagsanay dabacsanaantii dulqaadkii cafiskii saamaxaadii sabirkii naxariistii ixsaankii samafalkii intaa cagsigeed baa shaqo waa kana nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis waxau ku yihi in allaha yubqidu faaxisha albadiy waynu arki doonaa xadiidka ilahay wuxuu necab yahay qofka faaxishka ah foosha xun ee dabeecadda xun badiy carab dheeraha ah carab dheeraha ah ee aan kala joojinaynin wixii xulaa ina almu'mina la yudriku bixusni khuluqihi darajata saa'im alqaa'im qofka mu'minka akhlaaq wanaagiisa iyo anshaxiisa iyo aadaabtiisa fiican wuxuu ku gaari karaa meesha uu ku gaadho qofka soomane habeen oo dhan cibaadaysanaya halkuu darajada ku gaadho ayaa akhlaaqdiisa wanaagsan oo keliya uu ku gaadhayaabuu nebigu ui isagoon camalba qabanin qof macnaha waxaanoo nusuusa haddii waxun bal aynu iskaga inaynu sibqad ka dhigano oo aynu akhlaaqdeena ku wanaajino aynu isku dayno kolaynu boqolkii labaatan ku guulaysanana waa wax u baahan kolay inaad hoosta ka xariiqdo naftaada ku tadbiiqiso ilahay nagu anfaco allah subxana wa tacala